soo dhaweynta waa idinkaga mahadcelinaynaa mahad ilaahay iska leh runtii waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa ciidamada amisom dadaalka ay u galeen inay soomaaliya nabad noqoto iyo kuwa militariga iyo booliiska iyo sugidda iyo maamulka koonfur galbeed booliiska gaarka ah iyo walaalahan etoobiya oo ayagana waxba nagala harin ciidankoodii aada iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada jooga oon sexentry oo iyo kuwa kale oo soomaaliya ku sugan oo walaalahan etoobiya waxaan leeyahay happy new year maadaama sanadkooda cusub uu yahay inay sanadkan sanadkiisa ilaahay u kheyr ku gaarsiiyo waxyaalihii ay soomaaliya usoo aaday inay ku guulaystaan ilaahay nagu baryaanta kale runtii dhammaan islaamka oo dhan iyo gaar ahaan soomaaliya gaar ahaan reer koonfur galbeed ciid wanaagsan ciid mubaarag ciida ciidan ilaahay nabad nagu gaarsiiyo waxaan leenahay nabad ku ciida ilaahayna dhibaatada naga bixiyo kuwa nabaddiidkaana ilaahay waan ka baryaynaa inuu ilaahay ummaddan ka guursiiyo dadaalka ciidamada walaalaheen iyo ciidamada soomaalidu ay wadaanna waxaan leenahay runtii waa dadaal badanaa jiro alxamdulilah hadda nafteedaba dadaalkooda wax badanaa laga arkay waxaan rajaynaynaa in si nabada lagu ciido ciid mubaaragaan leenahay ciidan ciidood ilaahayna lagu gaarsiiyo muslimiinta dhammaantood gaar ahaan dadka maanta nasiibka u yeeshay taagan maanta carafka banki carafka taagan ilaahay anagoo dhan dembi dhaafkana siiyo insha allah ayagana waxaan ka baryaynaa inay ilaahay noo bada baryaan meel meelaha maanta ay joogaan meelahay ugu mudnaa in ilaahay lagu baryo waa marka runtii aad aada umahadsan tihiin anaga xaaladdeena waa iska fiican tahay shirkeena kolley waa gabagaba wax dhibaataa ma jiraan arrimihii laisku hayay kolley waa laga ballamay waxaan rajaynaynaa in uun geedi socodkan uu noqdo geedi socod ummadda soomaaliyeed ay u aydo oo danaheeda ku gaarto isbeddel oo soomaalidu ku miirsato oo ay ku naalooto in lagu gaaro doorashadan waxaan rajaynaynaa inay xilligeeda ku dhammaato oo waktiga loogu talagalay ee soddonkii octoobar aysan dhaafin runtii aada laiskula soo dhaweeyey wax dhibaataana ma jiraan waxaan rajaynaynaa marka maanta waa maalin oo farxad leh waa sagaalaadkii waa maalin ciida marka ciidan ciidada ilaahay nagu gaarsiiyo dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay nabad ku ciida waana mahadsantihiin mudane madaxweyne shirka oo ka socday magaalada muqdisho dabcan bulshada reer koonfur galbeed iyadaa meel raayusan walaha ku dhaho meel raayusan u sugaaya marka meelhaas gorada meelhaas ogaaya shirkaas shirkaasi dhammaan walaalihii yaryaraaye oo dhimanaay waa lasku waa laisku wada afgartay oo wakti mushkila kama taagna cagalka hoos cagalka sare ayaa xoogaa hadalhayntiisa ugu badnayd isigana waa laga heshiiyey wax dhibaato jiraan ma jiraan ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto waxaan leenahay geedi socodka nabadda ha laga qayb galo sidii nabad ugu dhammaan lahaa isbeddelkan iyo doorashada